بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa casharkeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobiyo afartanaad ee suurat lxaj waxaanu ku joogaa suuradda aakhirkeeda oo aayadda sideed iyo toddobaatanaad ah haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay sucuubat alaxwaali fii yowmi alqiyaama xaaladaha adag ee dhacaya maalinta qiyaame waxaa kaloo rabbi uu ku tilmaamay subxaanah muhimat rasuuli sala allahu calayhi wasalam muhimadda rasuulka oo dadka inuu u digo mu'miniintana u bushaareeye ah waxaa kaloo ku sugan aayaadkan caaqibatu lmu'miniina waalkaafiriin mu'miniinta iyo gaalada labadaba cidhibtoodu halka ay ku dambaynayso iyo qolo walba halka ay u hoyanayaan waxaa kaloo aayaadkan rabbi uu ku tilmaamay mowqifu shayطaani min alambiyaa waاftiraaqu اnnaasi bisababihi ilaa mu'miniina wakaafiriin wacaaqibatu kulli minhum mowqifka uu shaydaanku ka taagnaa ambiyada iyo sida dadku ay ugu qeybsameen sababta shaydaanka mu'miniin iyo gaalo iyo qolo walba halka ay ku dambaynayaan caaqibada dambe waxaa kaloo aayaadkan ku sugan jazaau lmuhaajiriina fii sabiili illaah kuwa ilaahay dartii u hijrooday ee degaankoodii uga durkay ee meel kale u tegay madiinatu rasuul sala allahu calayhi wasalam iyagoo diintooda la cararaya abaalka wanaagsan ee ay helayaan waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay min madaahiri qudrati illaahi tacaala wa fadlihi calaa cibaadih muuqaalada iyo madaahirta tilmaamaya awoodda alle ee kaamilka ah iyo deeqda rabbi addoommadiisa korkooda ku galladaystay waxaa kaloo aayaadkan ku sugan towjiihaatun ilaahiyatun fii kayfiyati muxaajati almushrikiin talooyin iyo dardaaranno rabbaani ah oo ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa ugu tilmaamay qaabka ay ula doodayaan kuwa gaalada ee mushrikiinta waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay darbu mahalin liasnaamihim alatii yacbuduunaha min duuni illaah tusaalaa lagu tilmaamay si loogu waantoobo wax loogu qaato asnaamta ilaahay sokadii ay caabudayaan iyo siday u liitaan ee dhib iyo dheeftoona aanay u lahayn waxaa suuradda lagu khatimay towjiihaatun ilaahiyatun lilmu'miniin talooyin iyo dardaaranno ilaahay u soo jeedinayo addoommadiisa mu'miniinta ah allah waxa u ihi subxaanah wayastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan nebi muxamedow bilcadaabi cadaabkay kaa degdegsanayaan oy hadda keen leeyihiin walan yukhlifa allaahu ilaahayna baajin maayo wacdahu yaboohiis iyo ballanqaadkiisa uu ku ballanqaaday cadaabka cidda mutaysatay inuu mariyo baajin maayo oo taa waa xaqiijinaya rabbi subxaanah oo cadaab adduunyo maalintii beder ayaa la tusay ee la gumaaday ee gamta loo joogsaday kii aakhiree ka daraana waa u dambeeyaa allah waxau ihi wa inna yowman maalin maalinka oo cinda rabbika rabbiga agtiisa ahaaday nebi moxamedow ka alfi sanatin waa sidii kun sannadood oo kale kunkaa sannadood oo mimaa kii ka mida tacuduuna aad tirsanaysaan adduunyada hal maalin oo alle agtiisa ahaaday waa yowmu alqiyaama eh waa sida kun sannadood oo sanadada sanadaha adduunyada aad tirsanaysaan oo kale ah aayaddan suuratulxaj waxaa lagu tilmaamay alfa sana kun sannadood inuu yahay yowmkaas sidoo kale suuratu sajdana kunkaasaa lagu tilmaamay oo huma yacruju ilayhi fii yowmin kana miqdaaruhu alfa sanatin mima tacudduun laakiin suuratu lmacaarij ayaa lagu tilmaamay konton kun oo sannadood oo tacruju almalaa'ikatu waaruuxu ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana marka sidee loo kulminayaa kunka iyo kontonka kun oo aada u kala fog tira ahaan waxay culimmadu yidhaahdeen waxaa loo kulminayaa marka hore qaababka loo kulminayo waxaa ka mid ah ana ikhtilaafa azamaan biikhtilaafi almu'mini waalkaafir kala duwanaanshaha zamanka iyo wakhtigu uu kala duwan yahay waa sida xaalka muuminka iyo gaalku u kala duwan yihiin maalinta qiyaame oo culayska xaalku uu gaalka ku culus yahay darteed waa khamsiina alfa sana konton kun oo sannadood buu ku noqonayaa culayska maalinkaasi ku culus yahay darteed ilaahay baana tilmaamay maalinkaasi gaalada inuu ku culus yaho aanu u sahlanaynoo almulku yowmaidin alxaqu liraxmaan wa kaana yowman cala alkaafiriina casiiraa ilaahay waxa uu tilmaamay maalinkaasi gaalada korkooda inuu ku culus yahay oo aanu u fududayn aayaddii kalena rabbi waxa uu ku yidhi fadalika yowmaidin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir kaasi waa maalin ku culus gaalada oon u fududayn culayskaa uu ku culus yahay darteed baa konton kun oo sannadood xaalkooda uu yahay yoomku marka loo eego waxaana culimmadu yidhaahdeen sideedaba maalmaha yacni waxa weeyaan murugada iyo tiiraanyada iyo culaysku ruuxa waa ku fara badan yihiin laakiin maalmaha faraxa iyo deganaanshuhu si sahlan bay u dhaafaan oo waa kii shaacirku lahaa tamatac biayaami suruuri fa inahaa qisaarun wa ayaamu lhumuumi tiwaalun iska raaxayso maalmaha farxadda iyo deganaanshuhu waa gaagaaban yihiin maalmaha warwarka iyo walbahaarkuna waa dhaadheer yihiin marka nimankan kol haddii qoomamo iyo muruga ay ku dhammaatay oo culays badani uu saaran yahay xaqooda ayaa khamsiina alfa sana laga cabiray laakiin muuminka waa u fudud yahay kaasi waa tawjiih waxaa kale oo loo jamciyey in la yidhaahdo qiyaamadu waa ayaamun mukhtalifa waa maalmo kala duduwan oo waxaa ka mid a maalmo miqdaarkoodu yahay ka alfi sana iyo maalmo qadarkoodu yahay ka khamsiina alfi sana waxaa kale oo lagu tawjiihiyo la yidhi waxaa looga jeedaa awqaatun mukhtalifa waa xilliyo kala duduwan oo mar gaalka waxaa lagu cadaabayaa nooc ama jinsi cadaabka ka mid a yacni qadar ama wakti kun sanadooda ayaa nooc cadaaba uu ku jirayaa nooc min anwaaci ilcadaab nooca inta laga naqliyo laga raro ayaa loo rarayaa cadaab nooc kale ama jinsi kale oo konton kun oo sannadood uu ku jiraayo taana waa lagu tilmaamay jamcinta kunka iyo kontonka kun waxaa kaloo lagu jamciyey in la yidhaahdo mawaaqifu alqiyaamati khamsuuna mowqifa mawaaqifta iyo goobaha iyo mawaadinta qiyaamada ayaa konton mowtin ama konton mowqif ah mowqif walbana qadarkiisu waa kun sannadood marka suuratu lmacaarij kontonkii mowqif ayay wada sheegtay khamsiina alfa sana ilaa konton kun ku dhufo waa konton kun marka la ydhaha mowqif kastaaba waa kun sannadood waana konton mowqif marka macaarij mawaaqiftii kontonka ahayd bay wada sheegto qadarkoodu yahay khamsuuna alfa sana sajda iyo xajna waxay sheegeen un hal mowqif oo mawaaqiftii ka mid oo qadarkoodu yahay kun sannadood sidaana waa lagu jamciyey khulaasaduse waxay tahay uun yoomkaasi waa maalinta qiyaame eh waa maalin culus oo dheer oo hawshiisu aanay fududayn allah waxau ihi wakaayin in badan oo min qaryatin magaalo ah ayaa amlaytu aan u kaadiye lahaa iyadoon u seeto dheereeyey walxaal hiya qaryadaasi daalimatun mid dulmi fashe ay tahay waalmuraadu ahluha suma akhadtuhaa dabeed waan qabtay baa alla uu yidhi oo wa ilaya xaggaygunbuu ahaaday almasiiru ay ilmarjicu waalma'aab noqodka iyo meesha lagu dambaynayaa xaggaygunbuu ahaaday wa anna ilaa rabbika almuntaha gebagabad iyo gunaanadku waa alla agtiisoo lagu kala baxaayo qul waxaa tidhaa nebi moxamedow yaa ayuha annaas dadkiiow innamaa ana anigu waxaan idin ahay un lakum idinka nadiirun dige digaha oo mubiinun ay bayinun nadaara digniintiisu ay caddahay wa ana bashiirun bushaareeyana waanahay bishaaradiisu ay caddahay oo jalaaludiin almaxalli waxa uu soo qadarayaa ay wa ana bashiirun lilmu'miniina mu'miniintana bushaareeyaan u ahay gaalada haddaan u digayo on cadaab ku cabsi gelinaayo macnaha muhimadda iyo shaqadaydu digniin keliya ma aha ee waa digniin iyo bishaarayn wada socota oo waa nadiirun wa bashiir marka waa min baabi aliktifaa biaxadi diddayn labada shay iska soo horjeeda midkood in lagu kaaftoomo oo ka kale kaasi uu daali u yaho tusinayo sida saraabiila taqiikum alxara ay walbarda markaa siduu digo u yahay buu bushaareeyana u yahay faaladiina aamanuu nadaarad iyo bishaaradu maadaama ay gaalada iyo mu'miniinta ku kala tacalluqayso labadii qolaba iyo ma'aalkooda ayaa rabbi halkan ku tilmaamayaa qolo walba halka hantida u ah faaladiina haddaba kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu saalixaat camalladan wanaagsan sameeyey lahum iyaga waxa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf iyo wa risqun risiq risiqoo kariimun wanaagsan waa jannada eh oo inta macaasi iyo dembi waxay galeen laga maydho ayaa iyagoo nadiifoo daahira jannada karaamaysan la gelinayaa waaladiina kuwa sacaw u socday ee ka shaqeeyey fii aayaatina ay fii ibtaali aayaatina aayaadka iyaga burintooda iyo beeninteeda kuwa u socday mucaajiziina xaalo ay yihiin kuwana cajsi gelinaya siday iyagu u haystaan oo moodaya inay naga fakan karaan oo naan qaban karayn ama mucaajiziina xaalo ay yihiin kuwa mu'miniinta cajsi gelinaya oo ay yuhabbituunahumaan iimaanka ka reebaya oo ka hor joogsanaya ama u diidaya ama mucaajiziina ay mushaaqiina allaha xaal ay yihiin rabbi kuwa khilaafaya oo dariiqiisa dhinac maraya intaba waa lagu macneeyey marka cajsigelinta xagga rabbi marka loo nisbeeyo waa fii zacmihim waxay isleeyihiin ilaahay waa ka baxsan kartaan oo idinma soo gaadhayo oo jalaaludiin almaxalli waa ka soo qadaraya mucaajiziina ay musaabiqiina lanaa yadunnuuna an yadunnuuna annahum yafuutuunana ay musaabiqiina lanaa yadunnuuna an yafuutuuna biinkaarihim albactha waalciqaab saasoo odhanaya maxalli caleyhi raxmat ullah macnaha waxay moodayaan inay naga dheeraynayaan oo waxay malaynayaan inay naga baxsan karaan bacdiga ay beeninayaan iyo cadaabkay diidayaanay dafirayaan dartii oo kol hadday bacdigii ama cadaabkii dafireen waxay isleeyihiin allay leh waa ka baxsan kartaanoo ilaahay idinsoo gaadhi maayo marka wuxuu odhanayaa mucaajiziina ay musaabiqiina lanaa yadunnuuna an yafuutuuna biinkaarihim albactha waalciqaab aw mucaajiziina man itabaca annabiya sala allahu calayhi wasalam ay yansibuunahum ila alcajzi wa yuhabbituunahum can aliimaan aw muqadiriina cajzanaa canhum ama mucaajiziina waxaa looga jeedaa ay man itabaca annabiya nebiga ciddii raacdee rumaysay waa mu'miniinta ah ayay cajsi gelinayaan oo ay u nisbaynayaan cajsi iyo taagdarro ay iimaankana ka hor joogsanayaan iyaga oo qadaraya ama u malaynaya inaanaan awoodi karayn oo aanaan qaban karayn waaladiina kuwa sacaw u socday fii aayaatina fii ibtaali aayaatina aayaadka yaga burintooda iyo beenintooda kuwa u socday ee ka shaqeeyay arrinkaa mucaajiziina xaalo ay yihiin kuwana cajsi gelinaya annaka siday iyagu moodayaan oo moodaya inay naga baxsan karaan amaba mu'miniinta cajsi gelinaya oo iimaanka ka hor joogsanaya ama ilaahayba khilaafaya ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljaxiimi jaxiime asxaabteeda weeyi allah waxau ihi wamaa arsalnaa maanaan dirin min qablika adiga hortaa nebi moxamedow min rasuulin rasuul maanaan dirin iyo walaa nebiyin nebi toona ilaa haddaanu dirase idaa tamannaa marka uu akhriyo nebigaasi waxyiga ama qur'aanka uu akhriyo alqa shaytaanu shaydaanku waxa uu ku soo tuurayaa fii umniyatihi ay fii qiraa'atihi akhrintiisa uu waxyiga akhrinayo shaydaanku waxa uu ku soo tuurayaa ay alwasaawisa waashubaha yacni shakigelin iyo waswaasin iyo tashuush ayuu ku soo tuurayaa qiraa'ada nebigu uu akhrinayo fa yansakhu allaahu dabeed ilaahay waxa uu baabi'inayaa oo uu zuulinayaa maa shayga yulqi uu soo tuuraya ashaydaanu shaydaanku ee waswaas iyo tashuush ah suma yuxkimu allaahu dabeed alla waxa uu sugayaa aayaatih ilaahay aayaadkiisa ayuu sugayaa wallaahu allana caliimun kii ogaal badan weeye xakiimun ee xikmad badan ee xukum iyo xikmadba iska leh waxaynu markaa ka macnaynaa aayadda tamanaa ay tala akhrin waayo tamanigu bimacna tilaawa wuu ku yimaadaa shicirkii xasaanna waa tii ka mid ahayd cuhmaan ibnu cafaan khawaarijtu markay dileen ee uu tilmaamayey tamanaa kitaab allaahi awala leylihi wa aakhirahu laaqa ximaama almaqaadiri waa kii lahaa kitaabka alluu akhriyayey habeenka awalkiisii waa cuhmaan ibnu cafaan habeenka aakhirkiisii dambana geeridii buu la kulmay oo dee waa kuwii khawaarijtu dilay marka tamanaa waa bimacnaa tala suurat lbaqarana waa inagu soo martay wa minhum ummiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya ay qiraa'atan mujarada can ilmacaani waxaa ka mida kuwa ummiyiin ahoo kitaabka aan garanayn ilaa amaaniya ay qiraa'atan mujarada akhrin iyo tilaawo madhan mooyaanoo bilaa macnaa ereyada unbay garanayaan macnahase waa ka madhan yihiin marka tafaasiirta lagu macneeyey ilaa amaaniya ay ilaa qiraa'atan mujarada ama tilaawatan mujarada ay ka mid tahay marka kaasi waa macno tamanaa bimacnaa tala marka tilaawada lagu macneeyo macnuhu waxa uu noqonayaa nebi kastaa marka uu akhriyayo waxyiga loo waxyoonayo shaydaankii waxa uu qiraa'adiisa ku soo dhex tuurayaa waswaas iyo tashuush waxaa looga jeedaa markaa ilan alqa mutacalaqeedii mafcuulka waynu usoo qadaray oo waa alwasaawisa washubah marka macnuhuna waxa uu noqonayaa nebigii markaa uu akhriyayay waxyiga ayaa shaydaanku dee qiraa'adii dadka wuu ka waswaasinayaa wax kaluu qaban karaa ma jirtee tashuush buu ku furayaa oo odhanayo qur-aan ma aha waa sixir waa gabay waa fal iyo kahaano nebi maahae waa saaxir ama waa kaahin ama waa shaacir marka tashuushkaas ayuu ku furayaa tashuushka iyo waswaaskaa uu qiraa'ada nebiga ku furo ee dadka uu ku tuuraya qalbigooda isagoo raba inuu ka jeediyo ilaahay baa dadka ka masaxayo waa ka zuulinayaa aayaadkiisana ilaahay waa sugaya marka kaasi waa tafsiir ishkaalna ma leh oo waa tafsiir saxa macnaha nebigii marka qiraa'ada uu akhriyayo inuu shaydaan dadkii waswaas ku soo tuurayo waswaaskaana ilaahay uu ka zuulinayo waxaa tafsiir kale ah oon isagu sax ahayn oo culimmadu aada u radiday in la yidhaahdo alqa shaytaanu fii umniyatihi maa laysa minha qiraa'adii nebigu uu qur'aanka akhrinayay ama waxyiga wuxuu shaydaan ku soo dhex tuurayaa maaha tashuush iyo waswaas waxaan ka mid ahayn ereyo kale oon ka mid ahayn ayuu soo dhex gelinayaa isagoo carabka nebiga ku soo tuuraya oo nebigu markaa uu akhrinayo marka tusaale waxay u soo qaataan qisada la yidhaha qisatulqaraaniiqo waxay yidhaahdeen nebigu sala allahu calayhi wasalam isaga oo meel mushrikiintu ay joogto ay ku badantao golo mushrikiineed dee muslimiintiina ay daf ka tooyi joogaan ayuu rasuulku ku akhriyay suuratu najmi marka markuu soo gaadhay afara'aytum allaata waalcuzaa wamanaata athaalihata alukhraa oo asnaamtoodii la radinayay iyo magacaantoodii halkaa markuu marayo ayaa waxay yidhahdeen shaydaan wuxuu carabka nebiga ku soo tuuro rasuulku akhriyey tilka alqaraaniiqu alculaa wa ina shafaacatahunna la turtajaa qaraaniiqna waxaa lagu magacaabay nooc shimbiraha ka mid ah waxaanay uga jeedaan asnaamtooda inay sidaa shimbiraha intay duulaan oo xagga sare tagaan inay halkaa wax ka tarayaan oy dee ergeynayaan oo ereyada macnahoodu uu yahay dee asnaamtayadaa sare ee darajada iyo maqaamka sare leh shafaacadooda iyo dadka caabudo inay u ergeeyaan waa la rajaynayaa yacni qisadu waxay tilmaamaysaa in intaa carabka nebiga shaydaan ku soo tuuray rasuulkuna akhriyey dabadeed suuradda markuu dhammeeyey suuratu najmi waata sujuudda ku dhammaatee waxa weeyaan markii uu nebigu sujuudu tilaawaha dhacee uu sujuuday wax alla wixii joogay muslim iyo gaal mushrikiintii oo dhanna waa la sujuudeen nin odayo isagu kaf ama sacabka intuu ciid kusoo qaatay wejiga sidaa u saaray mooye intii kale sujuud bay dhaceen ninkaana raawigu waxaa odhanayaa isagu gaalnimo ayuu ku baxay oo islaamnimo isagoon islaamin baa gaalnimo loo dilay calaa kulli xaal yacni xadiidka inta sugani waxa weeye inuu nebigu macshar mushrikiinu joogto uu suuraddan ku akhriyey markii uu dhammeeyena intuu sujuuday ay la sujuudeen ninkaa gaalkee isagu gacan gacantiisa ama sacabka ciiddaa yar kusoo qaatay mooyaane intii kale sujuud ay dhaceen qadarkaasi waa sugan yahay laakiin waxaan sugnayn oo baatil ah oo culimmadu aada u radiyeen oo u inkireen sida imaamu shinqiidiba adwaa-ulbayaanka uu ku tilmaamayo in carabka nebiga lagu soo tuuray waxaan qur-aankii ka mid ahayn oo uu akhriyey tilka alqaraaniiqu lculaa wa ina shafaacatahunna la turtajaa qisadaas inuu waxa weeyaan intaa akhriyey taasi ma sugno oo waa baatil bal imaamu alalbani calayhi raxmat ullah risaala buu ka alifay la yidhaahdo nasbu lmajaaniiq linasfi qisati alqaraaniiq oo uu ku radinayo sanadan wa matnan midna inaanay haabit u ahayn oo aanay u sugnayn marka calaa kullin in la yidhaahdo alqa shaytaanu fii umniyatihi maa laysa minha qiraa'adiisa shaydaan wuxuu ku soo dhex tuurayaa waxaan qur-aankii ka mid ahayn dabadeed carabka nebiga marka lagu soo tuuro wuu akhrinayaa kadibna waa la nasakhayaa taasi waa tafsiir aan sax ahayn qisada ku soo aroortay ee mufasiriin badani ay soo arooriyaanna sanad iyo matni ahaan midna ansaxuma aha oo waa baatil mana sugna marka tafsiirka saxdii waxa uu ku kooban yahay in la yidhaahdo rasuulku marka uu akhrinayo waxyiga wuu tashuushinayaa oo waswaas iyo tashuush buu ku furayaa shaydaan isagoo odhanaya maaha qur-aan hadalkii alla ma aha waa gabay waa sixir si aanay dadku qur-aankii u qaadan tashuushkaasuu ku furayaa tashuushkaa uu ku furayna ilaahay waa ka zuulinayaa oo xaqa ayuu rabbi sugayaa kaasi waa tafsiir saxa tafsiirka labaadee isaguna saxda ah waxa weeye in tamanaa lagu macneeyo bimacna tamani yacni tamanigii in wax la jeclaado la yididiilaysto macnuhuna markaa uu noqdo ilaahay tabaaraka wa tacaala nebi ama rasuul ma soo dirin ilaa hadduu soo dirase idaa tamanaa marka nebigaasi uu tamaniyo ay iimaana qowmihi qoomkiisu inay rumeeyaan oo ay raacaan markuu jeclaado alqa shaytaanu fii umniyatihi shaydaanku yididiiladiisaa iyo umniyadiisaa uu tamaniyey qoomkii inay rasuulka raacaan yididiiladaa shaydaankii waxa uu ku soo tuurayaa waswaas iyo shubah oo waxaa loo soo qadarayaa tii tilaawada aynuu soo qadaray oo ashubaha walwasaawis wuxuu ku soo dhex tuurayaa yacni waswaas iyo shubahooyin iyo ka shakigelin ayuu ku soo tuurayaa sidii qiraa'adii oo qur-aan maaha iyo waa sixir iyo waa shicir iyo waxyaabaha la midka ah ayaa dadka uu ku shaki gelinayaa si aanay iimaankii u qaadan oo aanay qur-aankii u rumayn iyo rasuulkiiba sala allahu calayhi wasalam marka labadaa macno oo bimacna tilaawa ama bimacna tamani alqaada mafcuulkeedana laga dhiga alwasaawisa washubah macnuhuna uu yahay uun inuu dee tashuushinayo sidaa imikaba muuminiinta dee shaydaanka waa laynagu imtixaamey waswaaska iyo tashuushka uugu wado inuu ambiyada laftooda isku dayayo inuu qiraa'adooda iyo tamanigoodaba waswaasiyo macnaha in sidaa lagu macneeyo ayaa saxa aayaddan waxaa deliishada culimada ku tegay in kullu nebiyin rasuulun oo nebi kastaaba uu rasuul yahay ayaa aayaddan deliishado waxay idhahdeen waayo wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nebiyin labadaba irsaal baa lagu tilmaamay maanaan dirin rasuul iyo nebi toona marka labadiiba macna alirsaal baa lagu tilmaamay oo lagu sifeeyey fakullu nabiyin rasuulun bay yidhahdeen culimadaas wamaa arsalnaa maanaan dirin ba alla yihi min qablika adiga hortaa nebi moxamedow min rasuulin rasuul adiga hortaa maanaan dirin walaa nebiyin nebina maanaan dirin ilaa haddaanu dirase idaa tamanaa marka uu akhriyo nebigu waxyigii alqaa waxa uu ku tuurayaa ashaytaanu shaytaanku fii umniyatihi qiraa'adiisa iyo akhrintaa uu waxyiga akhriyaya wuxuu ku soo tuurayaa alwasaawisa washubah shubhooyin iyo ka shakigelin iyo waswaas ayuu ku soo tuurayaa ama ilaa haddii aanu dirase idaa tamanaa marka uu nebigu jeclaado qowmkiisu inay rumeeyaan ay iimaana qowmi alqa shaytaanu shaydaan wuxuu ku soo tuurayaa fii umniyatihi yididiiladiisa iyo iimaankaa uu jeclaaday wuxuu shaydaan ku soo tuurayaa alwasaawisa washubah wasaawis iyo tashuush iyo shubhooyin ayuu ku soo tuurayaa si uu dadka iimaanka uga shaki geliyo ama qiraa'aduu ku soo tuurayaa waswaas si uu dadka qur-aanka uga shaki geliyo fa yansakhu allaahu dabeed ilaahay waa tirtirayaa oo waa zuulinayaa maa waxa yulqi shaydaanu shaydaan uu soo tuurayo suma yuxkimu allaahu dabeed ilaahay waxa uu sugayaa aayaatih aayaadkiisa alla uu sugayaa wallaahu ilaahayna caliimun waa cilmi badane xakiimun xikmad badane ah liyajcala laamta halkee lagu tacalluqinayaa jamalku waxau odhanayaa yaxkumada waa lagu tacalluqin karaa uma yuxkimudaan ujeedaa oo maxaa alla aayaadkiisa u sugayaa liyajcala si uu uga yeelo fayansakhuda waa lagu tacalluqin karaa oo fayansakhu allaahu ilaahay waa tirtirayaa wuxuu shaydaan soo tuuray oo muxuu u tirtirayaa liyajcala allaahu si uu rabbi uga yeelo waxaa kaloo lagu tacalluqin karaa alqa shaydaanuda oo maxaa shaydaan wasaawista usoo tuuraya oo xikmadda ku jirta ay tahay liyajcala allaahu si uu ilaahay ilqaagan uga yeelo dee waxay ku fidnoobaan dadka qaarkood marka intaba waa lagu tacalluqin karaa laakiin jamalku waxau odhanayaa alqaada in lagu tacalluqiyaana laysa bidaahirin ma muuqata iyadu oo mid waxa weeyaan daahira ma aha eh labada kalaa ku habboon in tacalluqa liyajcalada laga dhigo laakiin imaamu shinqiidi waxa uu rajaxayaa alqaada in lagu tacalluqiyaa ta daahirkee muuqata ee raajixa inay tahay waana sida xoogga badan oo dee xikmadda yacni wasaawistan iyo shaydaankan dadka loogu diray ilaan waa imtixaan rabbi eh waxa weeye dee dadka qaarna inay ku fidnoobaan kuwa mu'miniintuna ay yaqiintiiyo iimaanka sii kororhsadaan waa xikmad ku jirta sallididan lagugu sallidaya dee shaydaanka macnuhu markaa wuxuu noqonayaa sidaa imaamu shinqiidi adwaaga uu ku xooj ku rajaxay inaynu nidhaahno liyajcala ilan alqa shaydaanu ilqaa baa lasoo sheegay oo maxaa shaydaan waswaaska usoo tuuraya liyajcala ay liyajcala allaahu alla si uu uga yeelo maa waxa yulqi shaydaanu shaydaan uu soo tuuraye waswaasa fitnatan imtixaan si uu rabbi uga yeelo liladiina kuwii lagu imtixaamayo fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda uu ku sugnaa maradun cudurku kuwa maradu shaki washubuhaad iyo nifaaq iyo gaalnimada uurka kaga buka kuwaa si loogu imtixaamo ay ugu fidnoobaan iyo walqaasiyati kuwa ay qallashay quluubuhum qalbiyadoodu ee xuska iyo dikriga rabbi moogan een warba u hayn wa ina aldaalimiina kuwa daalimiinta ah ee dulmiga ku falay biishraakihim billaah ilaahay inay la wadaajiyaan wax kale cibaadadiisa ama gaalnimo ay galaan daalimiintaasi la fii shiqaaqin khilaaf dhexdii bay ku sugan yihiin khilaafkoo baciidin fog oo aada iyo aad bay uga durugsan yihiin xaqa iyo diinta waliyaclama cillada hore ku cadaf oo shaydaan wuxuu u soo tuurayaa wasaawista liyajcala si uu rabbi waxaanuu soo tuuray ugu fidneeyo dadka qaarkood iyo waliyaclama si ay u ogaadaan aladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey annahu qur'aanku alxaqu xaqii inuu yahay oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaaday oo fa yu'minuu dabeed ay u rumeeyaan bihi qur'aanka oo fa tukhbita dabeed ay ugu khushuucdo oo ay ugu dabacdo uguna xasisho lahu qur'aanka ama xaqa quluubuhum qalbiyadoodu ay ugu khushuucaan oo ugu dabcaan uguna xasilaan wa ina allaha allana lahaadi aladiina kuwii ka hanuunina ka hanuuninaya weeyaan rabbi kuwaasoo aamanuu rumeeyey wa ina allaha alleh lahaadi aladiina kuwii ka hanuuninaya weeyaan alleh kuwaasoo aamanuu rumeeyey ilaa siraatin jid xaggii ayaanu ku hanuuninayaa jidka oo mustaqiimin toosan marka xikmadda rabbi waxa uu ku tilmaamay loogu sallidayo dee wasaawistaa shaydaanka dadka ambiyada iyo ummaddaba waa si qaarna ugu fidnoobaan kuwa gaaladee qalbigu qallalay kuwa mu'miniintuna usii yaqiinsadaan oo usii ogaadaan xaqnimada qur'aanka iyo inuu sugan yaho oo haabit u yahay allah waxau yihi walaa yazaalu ka zuuli maayaan aladiina wixii kafaruu gaaloobay fii miryatin shaki dhexdii inay ku sugan yihiin oo minhu min alqur'aani qur-aanka xaggiisa ay shaki kaga sugan yihiin xataa taatiyahum ilaa ay uga imanayso assaacatu saacadda qiyaame ilaa ay uga imanayso baktatan xaal ay tahay kadis aw yaatiyahum ama uu uga imanayo cadaabu yowmin maalin cadaabkii uu uga imanayo maalinkoo caqiimin madhalaysa macnaha iyaga xaggooda wax khayri aanu ugu jirin madhalays waxaa loogu tilmaamay wax allo waxay ka dheefayaan iyaga aanu ugu jirin dhib mooyaane oo dee waa maalin cuquubo iyo cadaab culusi uu ku dhacayo marka maalintii bader ee la gumaaday waa lagu tilmaamay maalinta qiyaamee soo socota ee cadaabka culusi ku dhici doonana waa lagu fasiray allah waxau ihi almulku boqortinimada dhabta ee dhammayska tiran yowmaydin maalintaa qiyaame lilaah alle ayay u sugnaatay yaxkumu waa kala xukumayaa rabbi baynahum dhexdooda khalaa'iqda gaaliya islaam ilaah baa kala xukumaya faladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu saalixaat camaladan wanaagsan sameeyey fii jannaati nnaciim waxyaabaha lagu nicmaysto ama lagu raaxaysto jannooyinkeeda ayay ku dhex sugan yihiin waaladiina wixii kafaruu gaaloobayna oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka yaga beeniyey fa ulaa'ika kuwaasina lahum iyaga waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkoo muhiinun dulleeya marka waxaa la yidhaha cadaabka gaaladu waa muhiin waa dullayn iyo xaqirid lagu bahdilayo cadaabka cusaada muslimiintuna waa mutahir lagu daahirinayo oo lagu soo maydhayo si ay jannada ugu dambeeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu tilmaamay mulkiga dhabtaa iyo boqortinimada isaguuni inuu leeyahay ayaa uu tilmaamay inuu addoommadiisana isagu kala saarayo maalinta qiyaame oo maxkamad iyo xaakim kale aan loo doonayn maalintaas maxkamadda ilaahay mooye almulku yowmaidin alxaqu liraxmaan wa kaana yowman cala alkaafiriina casiiraa mulkiga maalintaas xaqiihi ilaaha raxmaanka ee naxariista ballaadhan ku tilmaaman ayuu u sugnaaday waana maalin gaalada ku culus oo aan u fududayn liman ilmulku lyowm maalintaa markuu rabbi yidhaa yaa maanta boqortinimada leh ee dhammaan la wada aamuseen juuq la odhan fa yujiibu aljabbaaru nafsahu binafsih ilaah baa naftiisa u jawaabayo wuxuu odhanayaa lilaahi alwaaxid alqahaar allaha kelida ah ee makhluuqaadkiisa muquuniya ee awoodda iyo ogaalkaba isagu leh rabbigaas baa maanta mulki oo dhan iska leh haddaba maadaama maalin walba mulkigeeda alla uu leeyahay sidoo kale suuratulfaatixana waxaynu ku soo marray maaliki yowmi ddiini is-abaalmarinta yoomkeeda allaha mulkiya haddaba isagoo ilaahay maalin walba isagu loo mulkiya maxaa maalintaa loogu gaar yeelay inuu maaligeeda yahay isaga oo mar walba if iyo aakhiraba mulkiga caam ahaan rabbi iska leh maxaa maalintan loogu gaar yeelay almulku yowmaidin lilaah waxay culimmadu yidhaahdeen waa liintihaayi iddicaa'i ilmulki yowmaidin maalintaa waxa dhammaado meesha ka baxay sheegashadii makhluuqaadka iyo aadamaha adduunka marka la joogo waxbaa la sheeg sheegtaa soo maaha oo waxaanaan leeyahay iyo kanaan leeyahay sheegashadiibaa hadha soo halkan lagaga tegaya kol haddaan aakhiro alla mooye cid kale mulki sheeganayn sidaasaa loogu gaar yeelay ee mar walba iyo meel walba iyo maalin walba ilaah baa iska leh laakiin adduunyada dee waxbaa la yar sheeg sheegtaa oo sheegashadiibaa hadhaysa sidaasaa loo gaar yeelay maalinta qiyaame oo loo yidhi allay u badhax tirantoo maanta cid kale wax ku sheegan mayso oo ma odhan karta waxaasaan leeyahay allah waxau ihi waladiina kuwa haajaruu hijrooday fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa alla dartii kuwii u hijrooday ee degaankoodii uga baxay ee madiine u haajiray humma qutiluu dabeed la laaye ee jihaadka lagu dilay aw maatuu ama iskood u dhintay iyagoon qitaal iyo jihaadba gelin kuwaa layarsuqannahum allaahu wallee ilaahay waxa uu ku arsaaqi uu ku arsaaqi risqan arsaaqad buu alla ku arsaaqi arsaaqadaasoo xasanaa wanaagsan wa ina allaha allana lahuwa alle khayru raasiqiina inta wax arsaaqda ka ugu khayrka badan weeyi ina allaha huwa arasaaq xaqiiqa ahaanka wax arsaaqa waa rabbi maxaa loo jamciye ma cid dad badan baa wax arsaaqa may xaqiiqa ahaan rasaaqu waa rabbi oo keliya waxase makhluuqaadkaa inay wax arsaaqaan loogu nisbeeyey waa limubaasharatihim birisqi waxay la mubaasharoonayaan arsaaqadii inay bixiyaan oo dee wixii alla kuu soo dhiibay ayaad adiguna dhiibaysaa ood bixinaysaa marka maadaama ay wixii alla ku arsaaqay ay sii bixinayaan ubad iyo ooriba waxaa laga cabiray kaanamaa inay wax arsaaqayaan xaqiiqaduna waxay tahay iyagu wixii alla u dhiibay unbay bixinayaan wixii alla u dhiibay unbay bixinayaane iyagu kuwa wax arsaaqaya ma aha oo rasaaqa runta ah waxa weeyaan allaha isagu bilaabaya ee gacanta kuu gelinaya ee kuu galladaysanaya kaasaa rasaaqa xaqiiqiga ah laakiin addoonku waa un sabab wuxuu rabbi u dhiibuun buu sii dhiibayaa ilaahay waxau ihi layudkhilannahum wallee waxa uu gelin doonaa oo gelin doonaa rabbi mudkhalan makaanu gelitaan ama mudkhalan ay idkhaalan gelitaan oo master miimiyo bimacna alidkhaala laga macneeyo layudkhilannahum wallee rabbi waxa uu gelin doonaa oo uu gelin doonaa kuwaas muhaajiriinta ee ahlu jannaha ah mudkhalaa meel la galo ama gelitaan gelitaanka ama meeshaa la galo oo yardownahu ay raalli ka yihiin waa jannada eh wa ina allaha alla la caliimun kii ogaal badan weeye xaliimun ee dulqaad badan daalika maxaasinu taawiilka jamaaludiin alqaasimi daalikada wuxuu soo qadaraya oo odhanaya ay almru dalika aladii qasasnaa calayka min injaazi alwacdi lilmuhaajiriin arrinku waa kaa aanu soo tilmaanay eenu kaaga soo sheekeennay oo ah in ilaahay aboohdii iyo ballantii muhaajiriinta u dhabeeyey oo janno u geliyey waman axadka caaqaba ciqaaba macnaha ku abaalmariya ciddii wax u geysata oo caaqabadu waa bimacna almujaaza jaaza waayo waa ciddii wax u geysata inuu ka goosto waa mujaaza marka waman axadka caaqaba ku ciqaaba ama ku abaalmariya ciddii wax u geysata bimithli maa shay mid la mid ah kaasoo cuuqiba lagu ciqaabay bihi maaga oo humma buqiya haddana lagu gardaroodo calayhi korkiisa layansurannahu allah walle ilaahay inuu u hiilin oo u hiilin oo u gargaari marka aayaddu waxay tilmaamaysaa dee ruuxa inay u bannaan tahay in wixii loo geystay wax lamida uu ka goosto oo faman ictadaa calaykum faactaduu calayhi bimidli ma ctadaa calaykum ruuxa idinku xadgudba idinkuna waxaad ugu xadgudubtaanuun intuu idinku xadgudba in lamid a hadda markaad adugu ka goosanayso cudwaan iyo xadgudub ma aha xaq baad u leedaho wax lagu amray weeye waxa lagu amrayna dee ictidaa ma aha laakiin waxaa la yidhaha waa min baabi ilmushaakala oo waxaa loo ekaysiinayaa un xagga lafdiga ta hore oo maadaama ka hore cudwaan yahay xagga muuqaalkana isaga mid yihiin kanna ictidaagii unbaa lagu tilmaamay xaqiiq ahaanna ictidaa maahee waa abaalkii iyo jazaagii ka dhashay cudwaankii adiga lagugu sameeyey waana kuu bannaanta waxaa aayadda lagu khatimay ina allaha la cafuwun ghafuur ilaahay waa mid cafis badan oo dhaafitaan badan hadda markii la tilmaamay cidda wax kuu geysataa intay kuu geysatay in lamida inaad u geysan karto ayaa khatimkii laga dhigay labadaa ismi ee alle ee lagu khatimay oo ah ilaahay waa cafis badane dhaafid badane ah jamaaludiin alqaasimi waxa uu ka odhanayaa maxaasinu ta'wiilka hada tacriidun bilxasi cala alcafwi waalmakfirati taasi waa sarbeeb dadka loo sarbeebayo inay wax cafiyaan oy dhaafaan fa innahu tacaala maca kamaali qudratih lama kaana yacfu wayakfir waayo rabbi iyadoo awooddiisu ay dhammaystiran tahay haddana markuu alle ahaaday mid cafinaya oo dhaafaya fagayruhu awlaa bidaalika dadka kale ayaa ka mudan inay dhaafaan oo cafiyaan marka ilaahay baa addoommadiisa ku tababaraya alcafwu waalgufraan saamaxaadda iyo dhaafidda oo ninkii dhaafa ayaa loo dhaafayaa ka cafiyana waa loo cafinayaa oo sunanta ilaahay een isbedelin waxaa ka mid ah ana allaha yucaamilu cibaadahu bimaa yucaamilu bihi bacduhum bacda ilaahay addoommadiisa wuxuu kula dhaqmaawuun waxay iyagu iskula dhaqmayaan oo faman cafaa cafa allaahu canhu waman raxima raximahu allahu waman axsana axsana allaahu ilayh waa jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal ninka wax cafiya ilaah baa cafinaya ka dhaafa ilaah baa u dhaafaya ka dadka u naxariista rabbaa u naxariisanaya taasina walcagsu bilcagsi oo ka dadka ku qallafsanaada ee dhiba ee ku adkaada ilaah baa ku adkaanaya oo dhibaya oo ciqaab iyo cadaabba marinaya marka waxaad dadka ku samayso ayuunbaa alla kugu samaynaya oo aada mutaysanaysaa markaa waxaana fadli badan mar walba dee dhaafitaanka oo waa ka cabdiraxmaan naasir sicdi tafsiirkiisa ku yidhahdo wajazaau sayiatin sayiatu miluha faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah daaka fadlun wa hada cadlun inaad waxa weeyaan inta laguu geysa laguu geystay ka goosataa waa cadaalad way kuu bannaanta laakiin inaad dhaaftaa waa dheeraad iyo fadli iyo faa'iido aada ajar iyo abaal ka heliso oo faman cafaa wa aslaxa waata la yidhi iyadoo loo baneeyey wajazaau sayiatin sayiatu miluha ayaa la daba dhigay faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah ruuxa se iska cafiya ee wax wanaajiya abaalkiisa alluu ku leeyay dee ilaahay nin lagu xawilay oo la yidhi allaad wax ku leedahayna meel weyn iyo alla deeqsi oo kariima ayaa agtiisa waxu yaalaan oo aanu ku qadayn waman caaqaba ruuxa ku ciqaaba ama ku abaal mariya bimithli maa shay mid lamida kaasoo cuuqiba lagu ciqaabay bihi maaga wixii lagu ciqaabay ee loo geystay wax lamida qofka isaguna u geystay ee ku abaal mariya humma buqiya dabeed lagu gardarowdo calayhi korkiisa layansurannahu allaah walle ilaahay waa u hiilin oo waa u hiilin oo waa u hiilin hadda halkaa ballanqaad wuxuu ugu jiraa cid kastoo lagu gardarooday oo madluum ah weliba dee hadduu ku habaaro yaa allahu yidhaana maxaad u malayn laysa baynahu wabaynawa bayna allaahi xijaab yacni ducadiisa isaga iyo ilaahay yacni ducadaa uu baryayo xijaabo uma dhexeeyo samadaa u furanoo waa la rafcinayaa marka weligaa waxa dulmiin yaan ducaa ulmadluum kugu dhicin ina allaha alle la cafuwun waa mid dhaafis badan cafis badan kafuurun oo dhaafis badan ilaahay waxau ihi dalika ay dalika annasru yacni nasrigaa iyo gargaarkaasi haabitun waxa uu ku sugan yahay biana allaha bisababi ana allaha alla yuuliju inuu gelinayo alleyla habeenka fi nahaari maalinta inuu dhex gelinayo sababteeduu ku sugan yahay nasrigaas oo jamaaludiin alqaasimi maxasinu taawiilka wuxuu ku odhanayaa ay dalika annasru bisababi anahu qaadirun wa min aayaati qudratihi albaaliga ilaaju axadi almalaweyni fi laakhar nasrigaas waxyaabuhu ku sugnaanaya waxaa ka mid a in alla uu yahay mid awood badan calaamadaha awooddiisana waxaa ka mid a dee labadan midba ka kale uu dhexgelinayo alleyl wanahaar ee kolba mid dheeraanayo midna uu gaabanayo marka macnuhu waxa weeye kol haddii min aathaari qudratihi awooddiisa raadadkeeda ay ka mid tahay inuu habeenkaa iyo maalintaa isdhexgelinayo wax walba maqlaya arkayana dee waa awoodaa addoonkiisa inuu u gargaaro macnuhu waa sidaas marka alla waxau ihi dalik ay dalika annasru layansuranna nasriga laga fahmo u celi ishaarada dalik ay dalika annasru gargaarkaa ilaahay addoonkiisa madluumkee laga gardaran yahay u hiilinayaa haabitun nasrigaasi waxa uu ku sugan yahay biana allaha bisababi ana allaha in alleh yuuliju uu gelinayo sababteeduu ku sugan yahay alleyla habeenkii alle uu dhex gelinayo fi nahaari maalinta dhexdeeda uu gelinayo oo qayb habeenkii ka midii maalintii ay gelayso dabeed maalintii dheeraanayso oo wayuuliju alla uu gelinayo annahaara maalintana fi leyli habeenka dhexdiisa uu gelinayo oo qayb maalintii ka midii habeenkii ay gelayso dabeed habeenkii uu dheeraanayo oo dee xagaagii iyo jiilaalkii iyo wakhtiyada ina soo mara xilliyada kala duwan dee waa ka marna habeenku dheeraado marna maalintu dheeraato waa biqudrati illaahi caza wajal iyo wa ana allaha wa biana allaha in alleh waxaa kaloo arrinkaasi ku sugan tahay iyo in ilaahay uu yahay samiicun mid maqal badan basiirun oo arag badan oo mar hadduu maqal iyo arag badanba uu leeyahay dee addoonkiisa baryaya ayuu maqlayaa waana ajiibayaa oo waa aqbalayaa ilaahay waxau ihi dalika biana allaha huwa alxaq waxaa jamaaludiin alqaasim maxaasinka uu ka odhanayaa dalika suncu lbaahir sancadaas iyo samayntaa la yaabka badan ee sidaa alla waxu sameeyey haabitun arrinkaasi wuxuu ku sugan yahay inuu sidaa cajiibka alla wax u sameeyo biana allaha bisababi ana allaha in alleh huwa alle alxaqu uu xaq yahay sababtiisay ku sugnaatay sancadaa la yaabka badan yacni waxay ku sugnaatay sidaa ilaahay wax u sameeyey habeenkiiyo maalinta iyo isdhexgelintooda iyo inuu wax walba maqlayo oo arkayo waxyaabahaas afcaasha alla uu samaynayo waxay ku sugnaatay waayo ilaahay waa ka keligii xaqa ah ee mutaystay dee keligii in la caabudo wa anna maa yadcuuna iyo waxay caabudayaan inuu yahay min duuniha alla sokadii huwa isagu albaatilu baatil yacni arrinkaasi wuxuu ku sugnaaday inuu ilaahay yahay keligii ka xaqa ah wax alla waxay sokadii caabudayaanna baatil uu yahay iyo wa ana allaha wa biana allaha in alleh huwa alleh alcaliyu ka sarreeye uu yahay alkabiiru ee weyn taa darteed ayaa ay ku sugnaatay inuu sidaa ilaahay wax u sameeyo oo habeenkaa iyo maalintaa uu abuuray midkoodba ka kale uu dhexgeliyo alla waxau ihi alam tara ee alam taclam oo miyaanad ogay nebi maxamedow iyo ruux walow mukhaatabowba anna allaha in alle anzala uu ka soo dejiyey min asamaa xagga sare maa anbiye inuu ka soo dejiyey oo fa tusbixu dabeed ay ahaanaysa al ardu arladii ay noqonayso mukhdaratan mid cagaaran oo doogowda ay noqonayso ina allaha alle latiifun waa mid tudhis badan oo khabiirun xogogaal oo wax walba og ludfiga iyo tudhistiisana waxaa ka mid ah in samadiina uu biyo ka soo dejiyo dhulkiina uu baad cagaaran ka soo saaray lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard lahu ay lilaah alla ayuunbay u sugnaadeen maa fi samaawaati makhluuqaadka samaawaadka dhexdooda ku sugan iyo wamaa fi lardi makhluuqaadka arlada dhexdooda ku sugan wa ina allaha allana lahuwa alle alghaniyu waa ka hodankee deeqtoome makhluuq oo dhan ka maarmay alxamiidu ee la mahadiyo mahadda iyo ammaantana mutaystay alam tara miyaanad ogeyn nebi allow amase aanad arag ana allaha in alle sakhara uu sakhiray lakum idinka uu idiin sakhiray maa waxa fil ardi dhulalka dhexdooda ku sugan iyo walfulka doonyaha tajriix xaal ay soconayaan doonyuhu filbaxri badda dhexdeeda ay soconayaan oo biamrihi ay biamri illaah ilaahay amarkiisa ay ku soconayaan wa yumsiku ilaahay waxa uu hayaa assamaa'a samooyinka ayaa rabbi u hayaa oo an taqaca inay ku soo dhacdo samadu ayuu rabbi ka hayaa cala al ardi arlada korkeeda ilaa biidni ogolaanshihiisa mooye waxaa ilaahay samaawaadka ka hayaa inay dhulalka ku soo dul dhacaan isagoo idmoo arrintaa ogolaada mooye awooddiisuu ku hayaa waayo ina allaha alla binnaasi dadka la ra'uufun waa mid u tudhis badan oo raxiimun addoommadiisa u naxariista wa huwa rabbi alladii waa allaha axyaakum idin nooleeyey humma yumiitukum haddana idin dilaya humma yuxyiikum dabeed haddana idinsoo noolayn doona ina alinsaana insaankii lakafuurun waa mid gaalnimo badan oo wuxuu nicmo rabbi u galayba ka gaaloobaya oo aan ka garaabay likulli ummatin jacalnaa mansakaa allah waxau uhi likulli ummah ummad kasta jacalnaa waxaanu u yeelay mansakaa ay shariicatan khaasa shareeco u gaarahoo hum iyagu naasikuuhu ay ku caabudayaan rabbi oo ay caamiluuna biha ay ku camal falayaan sidaa ibnu cabbaas baa yidhi oo likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja dee ambiyadiiyo umamku sharaa'icda waa ku kala duwanaayeen oo ummad walba shariico ku habboon oo munaasab ku ah ayaa rabbi u yeelo o u soo dejiyey kaasi waa tafsiir waxaa kaloo lagu fasiray mansakan maxalu cibaado iyo makaan lagu cibaadaysto oo dee mashaacirta mina iyo musdelifa iyo xaramka iyo amaakinta hadiga lagu qalayo waa manaasigta dee ummatulmuxamediya alla u jideeyey wahaakadaa umamku manaasig bay lahaayeen iyo goobo u gaaro ay ku cibaadaystaan marka mansakan waa meel lagu cibaadaysto oo hum naasikuuhu ilaahay ay ku caabudayaan ama mansakan waaba nafsun nusuk oo cibaadada lafteeda oo ummad walba cibaada loo yeelay alle ay ku caabudayaan marka intaaba waa lagu macneeyey likulli umma ummad kastaba jacalnaa waxaanu u yeelay mansakaa makaanu cibaadaysi meel ay ku cibaadaystaan oo hum iyagu naasikuuhu alle ay ku caabudayaan ama mansakan cibaado oo hum iyagu naasikuuhu ay ku camal falayaan oo rabbi ku caabudayaan ama shareeco u gaaro ay ku dhaqmayaan allah waxau ihi falaa yunaasicunaka yaanay haddaba kugula doodin nebi moxamedow kuwan gaalada ah fil amri ay fii amri ddiin arrinka diintayay kugula doodin jalaaludiin almaxalli arrin gaara ayuu tilmaamayaa oo gowrac ahoo wuxuu odhanayaa fil amri ay fii amri dabiixa arrinka gowraca xoolaha yaanay kugula doodin id qaaluu maa qatala allahu axaqu an taakuluuhu mima qataltum waayo waxay yidhaahdeen waxa alla dilay ayaa ka mudan inaa cuntaan waxaa idinku layseen oo neefkii baktiyeen birsolin aan la gowracin waxay yidhahdeen kaa ilaahay baa dilay waa baktigii aan la gowracin kan innaku aynu gowracnana waxay yidhahdeen idinkaa laayey marka waxay yidhahdeen waxaa idinku laysaan inaad cuntaan waxa ka habboon waxa ilaahay isaguu laayey uu dilay oo baktiga ay ula jeedaan marka waxba arrinta ayay kaala doodin ee xukumkaa shareecadun u bandhig oo dhaaf weeyi ama si guudba arrimaha diinta yaanay kaala doodin wadcu uguna yeedh ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa ugu baaqoo ugu yeedh waayo innaka adigu nebi allow la calaa hudan hanuun korkii baad ku sugantay hanuunka oo mustaqiimin toosan wain jaadaluuka hadday kula doodaan oo diinta kugula murmaan faqul waxaad tidhaa allaahu alle ayaa aclamu u ogaal badan bimaa tacmaluuna wax alla waxaad samaynaysaan allaahu alle ayaa yaxkumu kala xukumaya baynakum dhexdiinna yowma alqiyaama maalinta qiyaame allah idinkala xukumayo oo fii maa kiibuu idinku kala xukumayaa kuntum ahaydeen fiihi maaga dhexdiisa takhtalifuuna kuwa isku khilaafa oo isku qabsada waxaa ku doodayseen ama ku murmayseen qiyaamaha rabbi idinku kala saari doonaa alam taclam u miyaanad ogeyn nebi allow waad og tahay anna allaha in alla yaclamu uu og yahay maa fi samaa'i samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wal ardi dhulalka dhexdooda waxa ku sugan inna daalik arrinkaa la soo sheegay oo cilmiga caamkee cir iyo dhulba caam yeelay ah fii kitaabin kitaab dhexdii buu ku sugan yahe oo lawxul maxfuudkaa hore loogu qoray inna daalik arrinkaa ogaalkiisu ay cilma maa dukir waxaa la soo sheegay ogaalkiisuna cala allaahi alle korkiisa yasiirun waa u fududi oo kuma cusla wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaah ilaah sokadii waxay caabudayaan maa shay shayga oo lam yunazil aanu alla ku soo dejin bihi maaga sultaanan wax xujo ama daliila haba yaraatee aanu ku soo dejin iyo wamaa shay bay caabudayaan laysa lahum anuu ugu sugnaanin bihi maaga cilmun wax ogaal iyo cilmiga aanu haba yaraatee ugu sugan ugu sugnayn wamaa lilaalimiina wamaa shay bay caabudayaan laysa lahum anuu ugu sugnaanin bihi maaga cilmun wax cilmiya haba yaraatee wamaa lilaalimiina kuwa daalimiinta uma sugnaanin waa kuwa ku dulmi falay shirkiga ay sameeyeene min nasiirin axad u hiiliyaa uma sugnaanin waidaa tutlaa marka lagu dul akhriya calayhim korkooda aayaatunaa aayaadka yaga marka lagu dul akhriya alla uu yidhi bayinaatin xaale ayihiin kuwa cadcad oon caad saarayn aayaadkaasi tacrifu waxaad ka garanaysaa fii wujuuhi aladiina kuwii wejiyadooda kafaruu gaaloobay almunkara ay ilinkaara diidmo ayaad wejiyadooda ka garanaysaan muraadkuna waa aharuhu min alkaraahati waalcubuus sida jalaaludiin almaxalli jalaaleynka uu ku tilmaamayo yacni waxaa laga garanayaa wejiga ee diidmadu waa calaamadii diidmada oo karaahada iyo weji ururinta ay wejiga ururinayaan ee kab ka dhigayaan ah munkarkuna waa bimacna alinkaar ayaa lagu awilayaa marka waidaa tutlaa marka la akhriya calayhim korkooda lagu akhriya aayaatuna aayaadka yaga bayinaad xaal ay yihiin aayaadku kuwa cadcad tacrifu waxaad garanaysaa fii wujuuhi aladiina kuwii wejiyadooda dhexdooda waxaad ka garanaysaa kafaruu gaaloobay almunkara ay ilinkaara diidmada ay diidayaan xaqee ka didayaan oo ay waxay weyaan calaamadna u tahay weji ururinta iyo karaahaday karahayaan yakaaduuna waxay ku siganayaan yastuuna inay ku soo boodaan oo gacanta ula yimaadaan biladiina kuwa yatluuna qur-aanka ku akhriya biladiina kuwa yatluuna akhrinaya calayhim korkooda ku akhriyaya aayaatina aayaadkayaga kuwa aayaadkayaga ku akhriyaya ayay kuba siganayaan inay ku soo boodaan oo gacan la soo gaadhaan allah waxau ihi qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow afa unabiukum war ma ydinka waramaa bisharin wax ka shar badan min daalikum kiinaa la soo sheegay madkuurkaa wax idinkaga shar badan ma ydiin sheegaa macalligu waxau odhanayaa ay biakraha ilaykum min alqur'aani almatluwi calaykum qur-aanka laydinku dul akhriyeed karaahiyeysanaysaan wax idinka karaaha iyo culays iyo dhibaato badan ma idiin sheegaa jawaabta hadday haa tahay annaaru weeyaan jawaabkiinu huwa kaa ka idinkaga shar ka badani annaaru naar weeyi waa cadaabka culus wacadahaa naartaa uu yaboohay allaahu alle aladiina kuwiibuu u yaboohuu ugu goodiyey kafaruu gaaloobay wabi'sa waxaana xumaaday almasiiru marjic iyo meel loo noqdana hiya naar baa ugu xumaatay ciyaadan billaah yaa ayuhannaasu dadkii ow duriba waxaa la yeelay mahalun tusaale ama buyina duriba mahalun ay buyina mahalun tusaalaa laydiin caddeeyey ee fastamicuu dhegaysta lahu tusaalaha laydiin tilmaamay waa kaneh ina aladiina kuwa tadcuuna aa baryaysaan min duuni illaah ilaah sokadii kuwaa baryaysaan lan yakhluquu abuuri maayaan dubaaban diqsi makhluuq kale iskaba dhaafe diqsigaa yaree dusheenna duulaya abuuri maayaan walow ijtamacuu haba u kulmaane lahu isaga ay likhalqi abuuristiisa inay diqsi abuuraan bari iyo galbeed ha isugu yimaadaane diqsi ma abuuri karaan iska dhaaf abuurise wa in yaslubhum hadduu ka dhuftuu ka siibo addubaabu diqsigu shay a wax hadduu shay diqsigu ka dhuftuu kala duulo laa yastanqiduuhu kama soo badbaadin karaan oo kalama hadhi karaan shaygaa minhu diqsiga diqsi duulay yaa ka daba tegi alla waxau idhi dacuufa waxa taag daraaday addaalibu ka wax doonaya iyo walmatluubu ka wax laga doonayo ay ilcaabidu walmacbuudu ka wax caabudaya ilaahay sokadii shay kale iyo kaa alla sokadii la caabuday alla ilaah labaduba waa daciifeen oo waa taag daroobeen midna awood ma leh halkan waxaa tusaale loogu soo qaatay wax alla waxa ilaahay ka soo hadhay awood darradooda iyo inaanay waxba qaban karin dhib iyo dheeftoona oo ilaahay sokadii cid in la baryo oo la caabudo oo dhib iyo dheefa la weydiisto waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay nin yidhi duqsibaa wax qabanaya duqsibaa lagu masalay markaa duqsigaa daciifka iyagaa ka liita bal duqsigaaba dhaama oo maxalligu waxau odhanayaa waxa weeyaan asnaamtay geedaha iyo dhagaxaanta ka qoranayeen markay diibka iyo udgoonka iyo zacfaraanka iyo waxyaabaha ku dul dhoobaan ayaa waxaa la leeyahay diqsiintuu kusoo joogsado waxay ku dhoobdhoobeenay marmariyeen hadduu kala duulo dee kala soo hadhi maayaan dee waxa diqsi iska difaaci waayey maxay yacni maxay cid kale u tari iyagaa naftooda difaacay marka mithaal waxaa loogu soo qaatay dee diqsi ma abuuri karaan iska dhaaf wax kale wax allo waxaa maanta bari iyo galbeed sinaacaadka hore maray ee la leeyahay cirkaa loo wartegay iyo qamaru sanaac iyo dayax gacmeed baa la diray miyaa maqasheen noole ay sameeyeen oo la leeyahay waa waa maydhin jaban ama waa china miyaa aragteen de lama arag marka waa arrin dee tilmaamaysa awood darradooda ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaah baa wax walba awooda marka waxaa lagu cajsi geliyey wax noole ah inaanay samayn karaynba diqsibaa ugu yaroo wax ka weyna hadalkiisaba daaye wax noole ah naf ma gelin karaan inay naf waxgeliyaan iska daaye toodaanay haysan karay oo sidaa uu cararayo kii cilmiga iyo horumarka sheeganayay dee wuu dhacayaa una wuu dhintaa laleeyahy waa taa la aasayo markaa tiisa muu haysto hadduu tu kala tari karo waxba ma qaban karo alla waxau ihi maa qadarullaaha ilaahay may weynayn xaqa qadrihi weynayntiisii uu xaqa ugu lahaa rabbi alla ilaah may weynayn jalaaludiin almaxalli wuxuu odhanayaa id ashrakuu bihi maa lam yamtanic min adubaabi walaa yantasifu minhu alla ilahe ilaahay may qadarin markay ku lammaaneeyeen waxaan diqsi iska difaaci karay oo wuxuu u geysto aan waxa weeyaan ka garsooran karayn oo aan wixiisii gartiisa ama wixii uu ka qaatay kala soo hadhi karayn markaa dee waa ilaahay weynayn anay weynayn unbay daliil u tahay markay alle la wadaajiyeen waxaa diqsiga aan iska celin karay maa qadarullaaha ilaahay may weynayn alla ilaahay xaqa qadrihi weynayntiisii uu xaqa ugu lahaa ilaahay may weynayn waayo ina allaha alle la qawiyun waa mid xoog badan casiisun oo adag allaahu alleh yastafii waxa uu ka doortaa min almalaa'ikati malaa'igta xaggeeda rusulaa rusul oo malaa'igta dee malaa'ig waxyaabo gaara loo igmado sida meleku jibriilba waxyiga ambiyada loogu diro dee malaa'ig baa jirta wax gaara ilaahay u diro oo la yidhaha arusulu almalakiya ku nafta aadamaha inuu ka qabto loo wakiisho ku roobka iyo maamulkiisa loo diro ku jannada loo diro iyo ku naarta loo diro iyo ku waxyiga ambiyada lagu soo dejinaya loo diraba dee ilaahay malaa'igta rusul uu wax u diro ayuu ka dhex doortaa wa min annaas dadka xaggoodana ilaahay rusul buu ka doortaa oo waa ambiyada ilaahay dee ummadaha dhexdooda uu ka soo diro ina allaha alle samiicun waa kii maqal badan basiirun ee arag badan yaclamu waxa uu ogyahay alle maa bayna aydiihim waxa hortooda ilaahay waa ogyahay iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda aba maa camiluuhu wamaa sayacmaluunah ayaa maxaasinku uu soo qadaraya waxay sameeyeen iyo waxay samayn doonaan ba ilaahay waa ogyahay maadigood iyo mudaaricoodaba ama maa qadamuu wamaa khallafuu waxay hormarsadeen iyo waxay dib marsadeenba ilaahay waa ogyahay wa ila allahi ilaahay xaggiisa unbaa turjacu loo celiya alumuuru arrimaha yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow irkacuu rukuuca oo wasjuduu sujuuda waa un salaadii baa looga jeedaa oo laga cabiray arkaantii ugu mudnayd sida rukuucda iyo sujuudda marka waxaa la yidhaha waa min itlaaqi اljuز'i wa iraadati اlkulli qayb baa la cabiray kulligeed baana loo jeedaa wacbuduu rabbakum rabbigiina caabuda wafcaluu sameeya alkhayra khayrkana sameeya lacalakum tuflixuuna likay tuflixuu si aa u liibaantaan oo guusha u gaadhaan wajaahiduu jihaada fi اllaah ilaahay dartii u jihaada xaqa jihaadii jihaadkiisa xaqa ah ilaahay jidkiisa iyo diintiisa iyo daacadiisa yacni ku jihaada jihaad xaqa huwa rabbi ijtabaakum waa idin doortay wamaa jacala mana yeelin rabbi calaykum korkiina fi ddiini diinta dhexdeeda alla kama yeelin min xarajin wax cidhiidhi iyo diiq iyo culaysa diinta dhexdeeda rabbi kama yeelin millata abiikum ay ka millati abiikum sida aabbihiin milladiisii oo kale ibraahiima ibraahim ahaa oo ibraahiimna lagu bayaamiyo miladana la yidhaah waxay mansuub ku tahay binasci alkhaafid oo kaafta lasoo qadaraya markii la gooyey ayay mansuub noqotay loo soo qadaro macnuhu uu noqdo ka millati abiikum ibraahiima diintiina cidhiidhi ilaahay kama dhigin sida diintii aabbihiin ibraahiimba ana cidhiidhi iyo diiqtoona u lahayn huwa alle samaakum wuxuu idinku magacaabay almuslimiina ibraahiimna waa loo celiya damiirka laakiin sida saxda allah baa loo celinayaa waayo damaa'irta kaloo dhan baa alle ku socota markaa tartiibta ay kuwii hore ku socdeen laga duwi maaye halkaasaa la marin oo huwa jtabaakum waa rabbi wamaa jacala waa rabbi marka maadaama damaa'irtaa kaleba rabbi u noqonaysay huwana alle u celi oo huwa alleh samaakum wuxuu idinku magacaabay almuslimiina muslimiin baa alla idinku magacaabay min qablu hore oo qur-aankuba intaanu soo degin kutubihii hore magaciina muslimiin baa alla ku tilmaamo oo idinku magacaabay wa fii haadaa kani dhexdiisana muslimiin baa laydinku magacaabay oo waxaa la ishaarayaa sida jamalka uu futuuxaadka ku tilmaamayo waradiitu lakum lislaama diina waxaa raalli laydinka noqday diin ahaan iyo magac ahaanba dee waa alislaam iyo inaad muslimiin tihiin wa fii haadaa kani dhexdiisana alla wuxuu idinku magacaabay waxa weeyaan muslimiin waa qur-aanka dhexdiisa ah maxaa sidaa rabbi idinku magacaabay liyakuuna ama maxaa rabbi idiin doortay liyakuuna oo samaada ama ijtabaada labada midkaa doonta ku tacalluqi waxaa rabbi idiin doortay liyakuuna arasuulu rasuulku si uu ahaada shahiida mid ku markhaati kacaya calaykum korkiina oo watakuunuu idina ahaataan shuhadaa kuwa ku markhaati kacaya cala annaasi dadka korkooda ku markhaati kacaya aayaddan u dambaysa marka hore muuminiinta waxaa la amray jihaad jihaadkaasi lababa waa ku dhacayaa oo jihaadkii taacada iyo dacwada oo in taacaadka iyo dacwada iyo khayrka lagu dadaalo waa nooc min anwaaci iljihaad jihaadkii gaalada iyo cadowguna waa soo gelayaa labadaba waa koobsanaya wajaahiduu fillaahi xaqa jihaadi ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu doortay ummatulmuxamediyaha oo khayr iyo wanaag u doortay diintoodana wax cidhiidhiya aanu ka yeelin waa halka qaacidada culimmada ay ka soo qaataan dee almashaqatu tajlibu taysiir mar kastoo wax cuslaadaan fudayd ayaa mashaqadu keensataa oo dee markaad safarto salaaddii waa adiga gaabinaya biyo haddaad weydo waa adiga gebagabaysanaya cunto haddaad weydo bakhtiga waa ta laguu banneeyey waxaasoo dhammi waa taysiir iyo fududayn arrin markay kugu cuslaato laguu fududeeyey bal qawaacidda waxaa ka mid a dee laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura kol haddaad shayga kari weydo waajib kuguma waa kaa dhacay fattaqu llaha ma stadactum laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscaha haddii shayga daruuro iyo nafi kuu qabatana xaaraan maaho daruuradu xaaraanta waa kuu bannaynaysaa inta aada naftaada ka yacni ay ku badbaadayso qadarkeeda ayaa laguu banneeyey markaa diinta alleh xaraj iyo culays ma lehe waa fudayd ina diina yusrun walan yushaadda diina axadun ilaa halaba diintu waa mid fudud qofna iskuma adkeeyo ilaa diinku waa ka xoog roonaadaa oo isagunbaa dhulka kusoo dhaca waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay millata abiikum ibraahiim in miladii aabbihiin ibraahiim oo kale ay tahay diintiinu oo ay fududahay oo dee millatu ibraahim waa milada islaamka iyo towxiidka oo waatii nebi maxamed ba la amray uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifa wamaa kaana min almushrikiin marka millatu ibraahim waa milada diinta islaamka ee xaqa iyo towxiidka marka miladii aabbihiinba sidaa ay u fududayd uunbaa diintiinana u fududahay oo dariiqii aabbihiin baa haysaan ubuwada la tilmaamay aabbanimadu waa sidee haddii la yidhaah khitaabku waa ummadii carbeed dee fa huwa abulcarab carab oo dhan dee isagay gelaysaa oo ku abtirsanaysaa oo ismaaciil nasabkoodu marka uu gelaya dee waa ina ibraahim marka haddii la yidhaha alkhitaabu lilcarab dee falaa ishkaala ishkaal ma jiray waa aabbahood isagay marayaan haddiise la yidhaha khitaabku waa ummatul islaamka oo dhan carabiya cajamba waxaa loo yidhi aabbihiin oo aabbanimo loogu tilmaamay waxa weeyi yacnii ixtiraamkiisa iyo xaqiisa inaad ilaalisaan baa idinku waajibtay sida aabbaha xaqiisa loo ilaaliyo oo kale sidaasaa looga tilmaamay ubuwada iyo aabbanimada waayo millata abiikum ibraahiim dee ubuwa laga cabiray marka ubuwadaasi waa xurmada iyo ixtiraamka uu ku leeyahay jamaaludiin alqaasimi maxaasinu taawiilka isagu wuxuu ku odhanayaa macnaa ubuwatihi kownuhu muqadaman fi tawxiidi aabbanimada ibraahim ummadda uu aabbo u yahay waa inuu hormood hogaanoo lagu daydo ku ahaa tawxiidka oo diinta lagaga dayanayay ilan waxaa layna amray isaga in lagu daydo oo dariiqiisa la maree qad kaanat lakum uswatun xasana fii ibraahiima waladiina macah marka ubuwadu taasaa culimmadu ay ku tilmaameen huwa samaakum almuslimiin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu idinku magacaabay almuslimiin magaca sharciga ah ee ilaahay addoommadiisa u bixiyey ee kulligood ku wada filani waa ismulislaam wixii kalaba deeqi maayo xerada keliyay ku soo wada xaroonayaan iyo magaca keliya ku wada filaanaya magacu ah waa ismulislaam huwa samaakum lmuslimiin magacaanta kale faraha badan leh ee lala baxo ee ururada iyo fariiqooyinka iyo xarakaadka kala duwan ay la baxaan maa anzala allahu biha min sultaan wax xujaa ilaahay kuma soo dejin daliilna ma leh waana waxyaabaha ummaddu ay ku kala tagtay ee ay ku kala tafaraaruqday rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi xadiidka saxiixuljaamica ku sugan min xadiidi alxaaris ibn alxaaris alashcari waman dacaa bidacwa aljaahiliya fahuwa min juhaa jahannam wain sallaa wasaam wazacma annahu muslim fadcuu bidacwati illaahi alatii samaakum biha almuslimiina almu'miniina cibaad allah wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ruuxa baaqii jaahiliyadii horoo kale ku baaqa waa kooxda jahanamo ayaa uu ka mid yahay waa waciid iyo goodi adag waxaan ilaahay ku sharciyeyn kitaabka iyo sunnada in ummadda inta loogu magac daro laysugu habar wacdo laysugu baaqo oo iyada laysugu hiiliyo ama laysku weeraro waa nooc min anwaaci iljaahiliya cadaab iyo cuquubana lagu mudanayo ummadduna ay ku kala tegayso waxauu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaad isugu yeedhaan baaqii ilaahay idinku yeedhay ee allah idinku magacaabay oo muslimiin mu'miniin cibaad allah wa kunuu cibaad allahi ikhwaana marka magaca ummadda islaamka deeqa ee alla u bixiyey waa almuslimuun almu'minuun cibaadullah magac kale oo lala bixi karaana ma jiro haddaa salafkan iyo salafiyadan kolba aynu soo hadal qaadnaa iyaduna maxay tahay miyaanay soo gelayn huwa samaakum almuslimiin maanay ka baxsanayn taana jawaabteedu waxa weeye haddaad i weydiisa ilan waa wax kugu soo dhici karee dee horta waxaa lagu yidhi magacba maaha salafiyadu magac maahe waa nisba ruuxu hadduu madhab madaahibta ka mida qaato dee waata la odhanayo shaaficiyun isagu shaafici maaha laakiin madhabkii shaafici buu ku abtirsanayaa u haystaa soo maaha salafiyun haddii lagu yidhaahdo adigu salafkii ma tihid aniyo adigu toona salaf ma nihin waayo selaf waa dadkii hore wanaagsanaa nebi maxamed iyo saxaabadiis iyo dadkii wanaagga ku raacay saddexdii qarni ee fadliga badnaa ee alle iyo rasuulkiisuba ay uga markhaati kaceen wanaagga ee shahaadada rabbaaniga iyo tan nabowigaaba haystay kuwaasaa salaf la yidhaah haddaba salafkaa qofka yidhaah waan ku dayanayaa oo dariiqoodii baan hayaa ayaa yaa u nisbahan la raaciyaa salafiyun waxaana laga yaabaa dad fara badan dee xagga carabiga ama cujmada in culaysku kaga yimaadee waxa isku mid ah yaadan waxaa la yidhaha yaa u nisba oo qofku hadduu qabiil u nisbo sheeganayo ama madhab u nisbo sheeganayo ku abtirsanayo ama dariiqo kale ayaa ya-dan mushadadka a la geliyaa oo luqada carabiga yaa-u nisba ayaa la yidhaah marka dee haddii carabigu kugu cuslaado salafiyuntan aad wax kala moodo waxaad leedahay anugu waxaan ahay qof muslim ahoo kitaabka iyo sunnada haysto oo dadkii wanaagsanaa ku dayanaya talow hadalkaa cid alla cid kugu qabsan kartaa ma i jirtaa u malayn maayo nin muslima oo kitaabkiiyo sunnada haysta oo saxaabadii ku dayanaya abubakar iyo cumar iyo dadkii wanaag ku raacay nin walba wuxuu odhanaya alla ilaahay tanaa macaani sidaasaan sidaasaan ku qanacsana waabay dhacday beri annagoo dacwad u baxnay ayaa nin odayo raggii hore ah ayaa sidaanu sheekadii u wadnay ayaanu sidaa ugu sharaxnay suu yihi wallaahi haddaba selafkaa wanaagsan baan ana haystaa kaasaan haystaa waayo kol hadday tahay uun saxaabadii baan ku dayanayaa qof kastaa dee dadka waxaa laga yaabaa in laga didiyo oo si kale wax loogu sheego laakiin marka loo qeexo salafiyun macnaheedu waa intaa maaha magac cusub waxaanay ka turjumaysaa un islaamkii saxda ahaa weliba wakhtigii hore dadku wanaagsanaayeen ee islaamka saxda ah wax kale aan lagu barxin dadka waxaa ku filaa un dee alislaamu saxiix laakiin islaamkii wax walba markuu soo galay kii shiiciga ahaa kii raafidiga ahaa kii khawaarijta ahaa ilan intaasoo daa'ifo dhowr iyo toddobaatan fariiqay u kala kacasa ummatulmuxamediyu marka islaamkii markii wax walba soo galay ayaa lagu kala saaray islaamkaagu waa keedee wuu fara badan yihi waa kii saxaabadii horaa mise waa kan cusub ilan dadku waa saabiqiin iyo laaxiqiina markaa salafku marka salafi lagu leeyahay waa islaamkaygu aniga waa kaa horee soo jireenka ah kan la soo cusboonaysiye anuu kuma jiro ilan wax walba waa lagu soo daraya midda kale waxaan idiin sheegayaa salafiyada lafteeda marka la tilmaamayo dee salafiyada la dhalan rogay taa lafteeda ilan dad baa khalday wax sida islaamkaba loo khaldayo ayaa dadkii wanaagsanaa in lagu daydana dad baa suura xumaynaya taanuu idiinma sheegaye ka fogaada salafiyada qul biqowli wailaa fa anta mubtadic haddaad kelmaddan ku qowlo aad iga daba odhan weydo mubtadic baa tahay taasi salafiyadii saxdahayd ma aha weligeed baa hala marmariyo salafiyada xaqii waxa weeye kitaabka alleh sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam dariiqii saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin bas intaa ma cid baad marti uga tahay intaa ma cid baa ku qoraysa odhanaysaa sheekh hebelow adaan kuu imanayaa maanta liiska igu dar intaa cidna marti ugama tihide adu ha iska saari saxaabada iyo dadka wanaagsanna dee yaan lagugu dirin salafina macnihiisa fahm waayo waxaa la yidhi walmar-u caduwun limaa jahila ruuxu waxaan u garanayn cadow buu u yahay xaqana maanta wax badan baa la marmarinaya sheekhulislaam maxamed cabdilwahaab iyo cabdulqaadir jaylaani horena waanu sheegay waa mashaa'ikhda loogu been abuuradka iyo iftiraaga badan yihi wax walba lagu dhajiyo oo la mariyo sidoo kale salafiyadana wax fara badan baa la marmariyaa laakiin dee wa cinda allaahi tajtamicu lkhusuum ilaahay agtiisaa waryaalla inta aan kuu sheegay waxaanayn haddaad iga sheegto adaa ilaahay agtiisa kaga warrami anuu waxaan kuugu yeedhayaa uun kitaabka iyo sunnada iyo dariiqii saxaabada iyo intii wanaagga ku raacday bas intaa wax ka duwan ninka salafiye kaaga dhiga ka orad fira minhu firaaraka min alasad libaax kugu soo baxay sidaad uga baxsato ka baxso laakiin dee ninka ku yidhaa war aslaynka iyo dariiqii saxaabada maxaad ku diiday ka isagu bedelayana dee iskaga tag isagaa qaldane islaamku ma qaldana salafkuna ma qaldana iyo salafiyadu laakiin ka qaldaya adu iskaga tag khulaasadu warka intaasuu ku cadi soo warku ma cadda caad miyuu saaranye dee ninkii intaa diidaa isaga cirka roobkoog allah waxa uu yihi wajaahiduu jihaada fi llaah ilaahay jidkiisa ku jihaada xaqa jihaadihi jihaadkiisa dhabta ah huwa rabbi ijtabaakum waa idin doortay wamaa jacala kama yeelin rabbi calaykum korkiina fi ddiini diinka dhexdiisa kama yeelin min xarajin wax culaysa millata abiikum ka millati abiikum aabbihiin miladiisii oo kale ibraahiima ibraahim ahaa marka nasculkhaafid baynu ku nasbinay millada waxaa kaloo bannaan ilzamuu millata abiikum ibraahiim miladii aabbihiin ibraahim laazima oo iyada ku toosnaada waa ka baydhina huwa rabbi samaakum wuxuu idinku magacaabay almuslimiina muslimiin buu idinku magacaabay min qablu hore oo kutubihii horeba laydinku magacaabay iyo wa fii haadaa kani dhexdiisaba waa qur-aankee maxaa magacaa laydinku magacaabay ama rabbi idiin doortay liyakuuna arasuulu si uu rasuulku u ahaado shahiida mid ku markhaati kacaya calaykum korkiina xaqii inuu idinsoo gaadhsiiyey oo watakuunuu idina ahaataan shuhadaa kuwa ku markhaati kacaya cala annaasi dadka oo idinkuna ummadaha kale ku markhaati kacdaan waayo qur-aankiina lagu sheego nebi maxamed baa idinsoo gaadhsiiyey ambiyadii oo dhammi umamkoodii inay xaqii gaadhsiiyeen taasaa ka markhaati kacaysa fa aqiimuu ooga alsalaata salaada ooga oo waaatu zakaa zakadana bixiya wactasimuu cuskada billaah ilaahay cuskada huwa rabbi mowlaakum waa gargaarihiinna iyo arrinkiina ka tawaliyaya naasirukum wa mutawallia umuurikum fa nicma alla ilaah waxaa nicmo lahaaday almowlaa allaha idiin gargaaraya arrinkiina maamulaya wa nicma alla ilaah waxaa wanaagsanaaday annasiiru allaha idiin hiilinaya ayaa wanaagsanaaday wallahu aclam horta tan taa kale see u qorantay ma fahmine hal habata can nabiy sal slam ana alqiyaamata takuunu lilmuminiina qadra salaati fariida inay salaad farale qadarkeeda oo kale u noqonaysa muminiinta qiyaamadu nebiga miyay ka sugnaatay jalaaleynku wuu soo aroorinaya hadalkaa markaa aathaarna waa la soo arooriya laakiin inay sugantay in kale allahu aclam laakiin waxay noo sugan ee muhiimkii waxa weeyaanuun